wararka naga soo gaaraya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in gaari ay leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom uu dad rayid ahi ku dardaray degmadaasi gaarigan oo ka mid ahaa kolonyo ciidamada amisom oo marayay xaafadda xawatako ee bartamaha magaalada gaar ahaan waddada isku xirta balcad iyo jowhar ayaa jiiray laba wiil ibraahim xasan daanduray ayaa dhacdadan ka waraystay mukhtaar xuseen sheekh cali oo ah aabbaha mid ka mida wiilasha dhintay
arrintaas waa jirta arrintaas wiilkaas labadaas wiil wiil kale iyo wiil kale inuu labadaas wiil oo dardara waa jirta iyo macalin gaarayg wiilkaaga magaciis meeqa jiruus ahaa wallahi wiilasha wiilkan waxaa la yidhahaa muxuu ahay aadan aa la yidhahaa meeqa sana u jiray toban iyo toban sano meelaas waa intuu baabuurka ku dilay ilmaha warshada warshada xaawataaka warshada agteeda oo irdeeda oo meeshuu maraya gaariga iyagana waxay kasoo baahayeen meesha ayaga wiilishan dameeray wadeen beeray u socdeen beer gaar dameeray wadeen gaar dameer marka labadaba waa dhinteen labadaba waa dhinteen a allah raxma dameerka ay wateenna ma dhintay isna
gaariga waa jaba laakiin dameerka ma dhiman marka hore waa ka fakasa laakiin gaariga waa jaba
mukhtaar xuseen sheekh cali ayuu ahaa oo ah aabbaha mid ka mid ah wiilal ay ciidamada amisom ku dileen ama gawaaridooda kolonyada ay ku dileen degmada balcad waxaa uu warramayay ibraahim xasan daandurey
dhinaca kale marka mukhtaar aynu kasoo gudano waraysigiisa oo dareenkiisu saamixi waayey inuu waraysigaasi sii wado ayaa ibraahim xasan daandurey waxa uu si xogo dheeraada uu helo wax ka weydiiyay arrintaasi xasan cali maxamed oo ay ilmadare ahaayeen
ha waa la socdaa ha waa la socdaa ilmaha gaardimer bay saarnaayeen oo warshada soomaaliya takas irideeda bay maraayeen ciidankaana ciidan oo oo gudaha gelaya ahayeen ilmahana ilmo danahooda u socdo beer u socday ahayeen oo laamiga ku socdo baabuurkii amisom ay lahaayeen markii uu ilmaha dilay kadib maxaa dhacay dhibaataa ka dhacday shacabkii degmada oo dhan baa isku soo baxay oo warshadii soomaaliya takas iyo meeshaan xarunta amisom ay degan tahay oo macnaha laamiga kasoo ka jira qorxa soo bax ayaa shacabkii isugu yimid waddadii baa la xiray cagihii baa la gubo oo adig wadda saddex saac camal ayay xirneed kabacdi ciidankii oo macnaha guutada oo dhan oo taliyoorinkaa yimid oo dhinacan ahaanta shirxagada ka yimideen gudoomiyihii degmada iyo gudoomiyihii kale oo abshirkara la yidhaaho xamar ka yimid oo inta maalmaha howlgal ka socday meelahan tuulooyinkan oo daniga ayay joogeen markaas ciidankii amahin kusoo baxay kabacdi ciidankii hariisas lagu kala burshay marka dhibaatooyinaha ka dhacay meeshaan amisom hal ilaaba ma ahan oo soomaali mar kasta ayay macnaha shil baawar ku dishaa macnaha carruurta soomaaliyeed ma xasuustaa shil kaa lamida oo dhacay
hal ilaaba ma aho shala maalin shala maanta bajohar bay ka dhacay ee xoolo ku laayeen haddana dhimashadu waa laba laba kalena garaabita waayo macnaha isbitaal baa loola cararay marka sidaasba wax u jiraan oo wax qorsoon ma jiraan ma fahamti labada kale ee dhaawaca iyagana ma waxay joogeen meesha wiilasha dhintay baabuurka uu ku dilay macnaha gaarigay la socdeen kuwana gaarigay saarnaayeen oo macnaha xilligii xilligii beereel ka dhacay waa og tahay xilli baa lagu jiraa dadka beere bay u socdeen waa gartay marka shilkan baabuur baa ku dhacay midma ardayahay ahaayeen oo beereleya oo deegaana oo macnaha oo maanta khamiisyada iskoolka fasaxa waa mugtaha marka maadaama ay fasax ahaayeen beertay u socdeen miya marka maadaama ay maanta fasax ahayeen oo iskuulka fasax ka ah beeraha bay u socdeen maadaama xilli lagu jiro xilli tacabka lagu jiro dhaawicii cusbitaal ma la geeyey dhaawici qaar labadaan mayan ku naf waayeen labadii kalena cusbitaal baa la geeyey oo sidaasi bay wax ku dhaceen waxaan ka codsanaynaa dadka macnaha soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta ah ee ka mas-uula dadka ummadda soomaaliyeed ee loo xil saaray in ay wax ka qabtaan waxna ka yidhahaan macnaha shil baabuur waxba ku dhiman karaan waan ku dhici karaa laakiin shilkaas shil oo uulajeedo lah oo ahaa oo waa laga celi kara ilmahan laakiin ummadda soomaaliyeed dhiiggii inay daadato ilamaha aniga inay macnaha dadka saraakiisha madaxda inay raalli ka naqanayaan labada carruur ee ku dhimatay ardayda ah ee beeraha badada u socdeen ayakoo waxba ay ka galabsan waxyaaba oo kasoo horjeeda aysan ku jirin wax shaqa aysan ku jirin carruur soomaaliyeed ah ee beero fal ah ee gaari dameer saaran in gaari lagu kor istaajiyo wallaahi waxaas macnaha wax aan fahmi kara ma ahan
xasan cali maxamed oo qaraabo dhowla ah qaar ka mid ah dhalinyaro gudaha degmada balcad ay markaasi halkaasi ku dhinteen kadib markii uu jiray baabuur ay la socdeen ciidamada amisom oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada midooda afrika ee soomaaliya jooga waxaana uu xasan cali maxamed u waramayey ibraahim xasan daandurey